asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu duur wanaagsan kusoo dhawaada warka duurnimo ee dalson qodobada maanta ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya iyo maamulka puntland madaxweyneeda oo si rasmi ah xariga ugu jiray weji koowaad ee dhismaha degidda garaacad ee gobolka mudugah
maxkamadda ciidamada qalabka sida oo shan sano kadib xukun dil toogasho ah ku fulisay askarigii dilay wasiir cabaas siraaji oo ka mid ah xukuumadda ra-iisul wasaare kheyre
qoyska wasiirka howlaha guud cabaasiraaji oo soo dhaweeyey taageerada markaasi ama toogashada maxkamadda ciidamada qalabkiisaha ay ku fulisay askarigii dilay wiilkooda
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo maanta degmada maxaas u tegay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dowladaha reer galbeedka oo ka dhacay magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida
dunida inteeda kale wararka maanta aan idinkaga heynana waxaa ka mid ah
ururka taalibaan oo xubno ka tirsan daacish ku dilay magaalada kaabuul ee dalka afghanistan
iyo wasiirada difaaca dalalka maraykanka iyo ruushka oo ka wada hadlay dagaalka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan waa sabti taariikhduna ku beegan tahay labaatanka bisha tobanaad ee oktoobar sannadah laba kun iyo labayoabaatan cabdinaasir deefu iyo anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa warkaidiin akhrinaya markana kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faah-faahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni ayaa maanta xariga ka jaray dhismaha degidda garacad balse warkaas dib ayaan ugu soo noqon doonaaye maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa shan sano kadib xukun dil toogasho ah ku fulisay askarigii dilay wasiir cabaas siraaji oo ka mid ah xukuumaddii ra-iisul wasaare kheyre sida warkan ay ku faahfaahinayso waryahayaga maryaaladane
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka oo sabti ah waxay xukun dil ah ku fulisay axmed cabdulaahi cabdi oo bishii may ee sanadkii laba kun iyo toddobayo tobankii dilay wasiirka howlaha guud ee dibidhiska cabaas cabdulaahi sheekh siraaji ee ka tirsanaa xukuumaddii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre maxkamadda ciidamada ayaa horey xukun dila ugu riday axmed cabdulaahi cabdi oo lagu helay inuu dilay wasiirkii howlaha guud ee dibidhiska xukuumaddii xasan cali kheyre waxaana muddo lix sana ah uu ku xirnaa xabsi ay leedahay dowladda federaalka marxuun cabaas ayaa saddexdii bishii may u dhintay rasaas ay fureen ilaalada hantidhowrka guud ee xilka laga qaaday doctor nuur faarax jimcaale allaha u naxariistay cabaas siraaji oo soddon iyo kow jir ahaa ayaa sidoo kale ahaa wasiirkii ugu da-da yaraa xilligaas waxaana uu ka soo laabtay xerada qaxootiga ee dhadhaab oo uu ku soo barbaaray
degmada waa beri gaar ahaan inta u dhexaysa hotel siyaad iyo masjidka isbaahaysiga waxayna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum cabaas cabdulaahi sheekh siraaji taariikhdu markay ahayd sagaaliyo tobankii bishii lixaad laba kun toddobiyo tobanka xukunsanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd saddexiyo tobankii bishii toddobaad laba kun toddobiyo tobanka waxayna maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay rafcaanlaha dil toogasho taariikhdu markay ahayd sagaaliyo labaatankii bishii toddobaad laba kun toddobiyo tobanka maanta oo ay taariikhdu tahay labiyo labaatankii bishii tobanaad laba kun labiyo labaatan waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi towfiiq maxamuud siraaj oo ah marxuumka walaalkii ayaa soo dhoweeyey dilka lagu fuliyey axmed cabdulaahi cabdi cadaaladda ayaa ugu dambayntii guulaysatay ayuuna ku soo qoray bartiisa twitter-ka maryan ladana xuseen tiifiga raadiyaha dalsan muqdisho intaanan ka bixin wararka toogashada qoyska wasiirkai howlaha guud ee xukuumaddii kheyre cabaas siraaji ayaa waxay soo dhaweeyeen toogashada maanta lagu fuliyey ninkii dilka u geystay wiilkooda mid ka mid a ehelada allah u naxariistay cabaas siraaji ayaa wareysi gaara uu siiyey warbaahinta dalsan wuxuu kaga hadlayaa in ay iyagu qoys ahaan ay aada ugu faraxsan yihiin in muddo kadib shan sano ay heleen cadaaladii ay u baahnaayeen
waa dhuuxay walaal aada usoo dhaweynaa qisaasta maanta la fuliyey de sidaad u og tahayba bulshadana badankeeda ay og tahay marxuum cabaas cabdullaahi sheekh siraaji oo walaalkii daab iga weyneyd ahaa taarikhda markaayd may saddexdeedii labada kun iyo toddobiyo tobankii ah si bareer cad waxaa loogu dilay kasoo horjeedka madaxtooyada hadda waxaa kasoo wareegtay muddo shan sana iyo bar camal ku dhowaade intaan hal habeena maanan maan xaali jir hal habeena hal maalin maanan nasan waxaan raadinaynaa cadaaladiisii markaa dowladdii markaa jirtay laakiin innaba haba yaraatee wax ka suura galay ma laha aniga dee markaa waxaan ahaaba xildhibaan oo dowladda markaa la shaqaynaayo xitaa xeer wasiir maxaa la jiray kala soo shaqeeyay in badan in badan dee markaa mogtay madaxdii dowladda markaa jirtay siba aan dhehe madaxweynaha markaa joogay in ka badan toban jeer aniga asaga aan ka wada fariisanay ka wada hadalnay in dee cadaaladii marxuumkii dhintay meel lagu sheego laakiin waa suurageli weyday ugu dambeynna hadda maanta maxaa la dhihi jiray kasaastii ugu horreysay ama cadaaladdii ugu horreysay oo la fuliyey dowladdan cusub waxay noqotay maxaa la jiray cadaaladdii la keenay marxuum cabaas ilaah u naxariisto marka wallahi aadaan ugu faraxsanna yani dareenkayga xitaa lama soo koobi karo maanta waa maalin aad aan u sugaynay culays badan nagu haysay oo dee moogtahay aadaan ugu faraxsanna waan soo dhaweyna waayahay maxamed waxaan kaa rabaa madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo ayaad ii sheegtay in toban jeer tire ku siman aad arrintan kala fadhiisatay ayna suurageli weysay maxay ahayd caqabadaha hortaagnaa in kulankaas madaxweynaha uu miro dhali waayo marxuumkana cadaalad loo waayo
codkaas aada maqlisheen oo wareysiga markaas waryahay iidlo ula yeesha mid kamid ah qoyska wasiirkii howlaha guud ee xukuumaddii madaxweyne farmaajo waxa u dambeeyey markaasi wareysiga uu daba socday warka maxkamadda ciidamada qalab kasta oo maanta askarigii dilay la xukunka lagu fuliyey dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka puntland said cabdulaahi deni ayaa si uu jir ah xaliga ugu jiray wejiga koowaad ee degeda garacad ee gobolka mudug munaasabadda xarigjarka oo imika ka socota ayaa waxaa kamid ah madaxda ka qeybgelaysa madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida wadanka etoobiya mustafa cagjar wasiirka difaaca wadankaasi kenya aadan bare ducaale iyo wafuud kale oo ka socota dalalka geeska afrika
markaan haddaan eegno madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaay u tageen abaabul iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda guud ahaan dalka sida warkaan uu ku eegayo salebaan xuseen alcadaale
axmed xagar yuusuf dabageed madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana saraakiisha ku welinayay waxaana safarkiisa ku welinayay saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale xildhibaano ka mid ah baarlamaanka federaalk soomaaliya oo kale ah xildhibaan sambalul sheekh xildhibaan jacfar iyo saraakiil ciidan ayaa qeyb ka ahaa wafdiga madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ee gaaray degmada maxaas ujeedka madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed ee maxaas ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay dardargelinta howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ciidanka dowladda iyo kuwa macawislayda ee ka wadaan gobolka hiiraan saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaay sheegeen inay howlgallada ama howlgallo ka bilaabi doonaan deegaano u dhexeeya degmooyinka maxaas ceelbuur muqoqori ilaa aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan si kastaba ha ahaatee muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ka dhacayay dagaalo xoogan oo u dhexeeyay ciidanka dowladda kuwa deegaanka ee macawisleyda iyo al-shabaab dagaaladaasi ayaana keystay khasaaro isugu jira dhimashiyo dhaawac
salebaan alcadaala markan ah haddii aan aadno banaanbaxyo loogu soo horjeedo dowladaha reer galbeedka ayaa maanta ka dhacay magaalada jigjiga iyo dowlad deegaanka soomaalida wadanka etoobiya banaanbaxayaasha ayaana si weyn markaas uga careysan dowladaha reer galbeedka sababo la xiriira arrimo markaasi ay sheegeen in ay shaqo kulan ay soo fargeshanayaan oo arrimaha ugu waaweyn waxaa kamid a fargelinaha ay sheegeen inay ku hayaan dadka soomaali galbeed ee halkaas ku nool kuwan qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo warbaahinta la hadlay shacabweynaha sharafta badan ee magaalada jigjiga iyo dhammaan ka soqoqadayaasha mudhaamada noqdeen maanta waxay shacabkii magaalada jig u soo baxeen inay muujiyaan garbistaagay u hayaan dowladda federaalka iyo deegaanka soomaalida
tan isbedelkeedu dhacay labakudii sideed ogay waxaa muuqatay dowlad badan oo ay uga horreysa kooxda t p l f inay ka soo horjeedeen isbedelka waddankan ka dhacay iyagoo ka arkayay inay dhimadooda ka waayeen ku dhawaad markii saddexaad ay kooxda t p l f ay dagaal ku soo qaadaan ciidanka qaranka ee federaalka islamarkaana waxay kala qaadeen inay gudahaan dalka ay ka gudbeenaan khalqal laamni iyagoo go'aansaday inay la shaqeeyaan kooxaha kala duwan sida al-shabaab oo ay shacabka deegaanka soomaalida iyo ciidamada gaarka ah iyo guud ahaan ilaha amniga ay ka difaaceen deegaankeen laakiin kooxda t p l f go'aankeedu wuxuu ahaa in cid kasta oo cadow ku ah dalkan ay la shaqeeyaan gaar ahaan inay la shaqeeyaan kooxda al-shabaab si ay dalkooda u dhibaateeyaan shacabka deegaanka soomaaliyeed waxaa kaloo muuqsoo baxaya wadamada reer galbeedka u badan oo aaminsan inay dalkooda wada keenayaan kooxda t p l f ayna mar walba iska indhatirayaan dhibaatooyinka soo gaaray shacabka etoobiya gaar ahaan shacabka soomaaliyeed
warkaas aad kala socotaan waa raadiaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda ururka taalibaan ayaa xubno ka tirsan ururka daacish waxa ay ku dileen magaalada kaabul ee caasimada dalkaasi afghanistan dowladda ururka taalibaan ee madaxda ka ah dalkaasi ayaana waxa ay sheegeen in lix xubin oo kamid ah ururka daacish ay ku dileen gudaha dalkaasi gaar ahaan magaalada kaabul ee dalka afghanistan daacish ayaa waxay hadda tahay ururada sida weyn ula diriraya ururka taalibaan dagaal xoogan ayaana ka dhexeeya labada dhinac daacish ayaana waxay weeraro qaraxyo dirar ka fulisaa magaalooyin iyo sidoo kale deegaano ku yaala gudaha dalkaasi afghanistan ururka taalibaan ayaana iska caabin wada guud ahaan warkii duhur aad duhurnimadan kala socoteen raadiyaha dalsanna waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel